senator siciid siyaad shiruuc oo ah wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee galmudug ayaa booqasho kormeer ah waxa uu ku tegey dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas nuur wasiirka oo warbixin ka dhageystay kambaniga gacanta ku haya dhismaha garoonka ayaa sidoo kale warbaahinta goobta kula hadlay waxa uuna sheegay in wasaaraddiisu ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto hirgelinta dhisme casri ah oo uu yeesho garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee dhuusamareeb waxaan booqasho shaqo ku tagnay aniga iyo madaxda kambaniga som central garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur runtii waxaan ku soo arkay shaqo aan kala go' lahayn mar dhowna aan rajaynayno in midhaha halkaa ka imaanaya biidnillaahi kariim aan dadka reer galmudug ay ka faa'idaystaan oo ay gurtaan oo aan dhihi karo saddex marka loo qaybiyo laba waa dhammaatay anigu maadaama aan ahay wasiirka wasaaradda bay-ada ee dhanka bay-ada ayaan goostay inaan ka gacan siiyo mar dhowna haddii alla yidhaahdo waxaan geli doonnaa sidii loo dhiray lahaay waxyaalaha isbeddelka cimilada dhibaatada ku ahna aan uga gacan siin lahayn rajaduna waxay tahay kambanigaas aan ku sheegin naftuudhurayaasha oo aan ogahay marka laga reebo isbarbartaagga ee madaxweynaha dowladda galmudug dhanka kale siciid siyaad sharwac wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug ayaa baaq u diray wasaaradaha kala duwan ee galmudug si ay kaalintooda uga qaataan hirgelinta dhismo casri ah oo u yeesho garoonku dhammaan wasaaradaha galmudug waxaan rabaa inaan ku booriyo sida wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha iyo tamarta wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo dhammaan wasaaradaha la halmaala qof wasaarad kasta bajedkeeda iyo waxeeda wax kasta oo uga go'i kara ayraboorka inay inta u soo gooyaan aan la garab istaagno kambanigan dhammaan wasaaradaha galmudugna saasoo kale aan ku boorinaya garoonka diyaaradaha ee ugaasnuura dhusamareeb ayaa waxaa socda dhismihiisa iyada oo si rasmi ah loo dhammaystiray qayb ka mid ah waddada diyaaradaha ee ranweyga bulshada dhuusamareeb ayaana ka dhursugaya hirgelinta garoon casri ah oo ay yeelato caasimadda galmudug